waa mahadsantahay maxamed ciise maanta ku beegan kowda bisha maaj ayaa la filayaa in maxkamadda gobolka banaadir ay kasoo hormuuqdaan shan wariye oo ka mid yahay wariyaha idaacadda risaale ee magaalada muqdisho maxamed cabdi cali bartamihii bishii dhammaatay ee february ayay wariyaashan kasoo hormuuqdeen maxkamadda iyadoo maxkamaddu ay xukunkooda iyo kiiskoodaba ay dib u dhigtay laguna ballamay maanta oo taarikhdu ay tahay kowda bisha maaj in mar kale wariyaashu ay maxkamadda kasoo hormuuqdaan marka runtii waxaa la filayaa in maanta ay xukun cadaalad ay helaan wariyaashan qareenada u doodaya wariyaashan rajo wanaagsan ayay ka muujiyeen kiiska wariyaashan maanta inuu soo dhammaado waxaad dareemi kartaa wariyaasha in muddo badan ay xiran yihiin wariyaha ugu yar wariyaha idaacadda risaala ka tirsan muddo laba bil ayuu xiran yahay wariyaasha kalena muddo intaas ka badan ayay xiran yihiin wariyaasha maanta maxkamadda kasoo hor muuqanayana waa wariyaha idaacadda risaala iyo afar wariye oo kale oo ka tirsan idaacadaha shabeelle iyo sky oo ku yaala magaalada muqdisho runtii maamulka idaacadda risaala iyo dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeedba waxay rajo wanaagsan ka muujinayaan in kiiska wariyaashan loo haysto oo si cadaalada kusoo dhammaado wariye maxamed cabdi cali waxaa la xiray saddexdii bishii janary ilaa haddana uu xiran yahay konton iyo toddoba maalmood ayay u tahay maanta muddada uu xiran yahay runtii wuxuuna ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xaaladiisa caafimaad xataa ma wanaagsana wariyaha waa dareemi kartaa qof intaasoo maalmood ku xiran xabsi marka waxaan aada u rajeynaynaa in maanta xukunka wariyaashan iyo kiiskoodaba uu si cadaalada kusoo dhammaado